shacabka ayaa sheegaya in bishan rabadaan ay kusoo beegantay xilli adag oo jiilaal ah islamarkaana ay jirto busaarad iyo sicirbarar xooggan waxayna ugu baaqayaan bulshada kale ee ilaahay wax siiyey inay caawiyaan dadka masaakiinta ah waatahay bisha rabadaan sayidin kusoo gashay maadaama hooyo tahay ood carruur leedahay oo meel yar oo ganacsinaad suuqa ku haysato bal looga warbix xilligii xaaladda lagu jiro bisha rabadaan wallaahi xilli kulul bay soo gashay kolkaa markaa kuleylkaa iyo busaarada iska jiro iyo suuqxumi iyo jiilaal xuminoo abaar ah iyo soo gasha bishan bilihii kale intaas kaga duwantaa khayr kale iska wadataa suma alxamdulilah rabbilcaalamiin kolley israaqadeeday wadataa alxamdulilah rabbilayadu haddana jiilaal tahay haddana kolley wax la cuno allah baa tan dadka kafaalo qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana dawladdu inay dadka yara caawiso maha masaakiinta annaga dooyaan waxaana suuq leeyahay waxaan iibsan waxaan iibin waxba u gaari lahay sixir barar reeshi suuqu ma doonan karo wax aanu suuqa ka iibsan karra ma jirto dadka dowladda masaakiinta ah
niyow wallaahi xilli adag bay kusoo beegantay rabadaantan oo iska kulul oo qoraxduuna aad u kulushahay maciishadihii iyo magaranaysaa nolol maalmeedkiina uu iska adag yahay marka ilaaha sakhiraan leenahay dowladda maxaad ka codsan lahayd dowladda waxaan ka codsan lahay maaragtay dadka maaragtay masaakiinta ee tabaalaysan ee soonka uu ku adag yahay in la caawiyo oo si fiican maaragtay loo caawiyo la gacan qabo wallaahi xilligay ku soo beegantay xilli yar cadeedda kulushahay xilliguna uu iska yar kulul yahay abaara ay iska jiraan oo jiilaal lagu jiro sixirbararkii uu iska jiro wallaahi dadka masaakiinta aad dhibaato badan ayaa soo wajahaysa insha allah inuu ilaahay xilligan xilli roobaadka aan filaynay uu yimaado oo cirka raxmad aan ka rajaynayno insha allah ayaan rajaynana ilahay inuu khayr keeno dowladda maxaad ka codsan lahayd in la caawiyo dadka masaakiinta maadaama bil barakaysan lagu jiro wallaahi waxaan u soo jeedin lahaa dadka masaakiinta maadaama bil cibaado tahay bishii sadaqada tahay in hoos loo eego cid walba cidda dariskeeda ay ka warhayso taas ayaan ummadda u soo jeedin lahaa ya way jirtaa dee awal nolosha saddex qaybood bay ahayd waa qayb hoose iyo qayb dhexe qayb sare qaybta hoosada qadka way ka baxday oo dadkii masaakiinta ahaayoo haysanin qaarkood anfur qaarna nolol maalintooda soo helaan iyo barnaamijyo kale ku qabsan lahayeenba ramadaanka gidis ahaan hadda gacmaha kor u taaganayo dad waxaa jiray raashin aan u qaadnay oo waxay ku soomaanaa weeyeen marka dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa shaqsi ahaantiina dhallinyar ahaan anoo afka dhallinyarta ku hadlaya dee dadka masaakiinta nolosha hoose ku jiray in ilgooni inay ku eegaan maadaama mas-uuliddu ayada saaran tahay in la caawiyo magacayga xaliimo xuseen baa layidhahdaa wakhtiga iyo maxaan ku dhahay suuqa iyo wax kastaba uu iska xaal adduunya haddana wallaahi waa alxamdulilaah sixir barar baa jira waa bil barakaysan guryaha iyo meel kasta way naga maran tahay meeshaan ku ganacsanno wadday ahayd waddadiina dee waa la samaynayaayoo waa la dumiyoo dhaarba meel baanu guuraa hooyo saddex carruur haystana wallaahi si ilaahay bay noogu soo gadashay alxamdulillah hase kastaba rabadaan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah shanta tiir ee islaamka kaasoo waajib ku ah cid kasta oo qaangaadh ah maskax ahaan iyo jidh ahaanna fiyow waana bil ku suntan cibaado maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga